إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toosa xalay ku qaaday saldhigga degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa war ka soo saartay weerar nafuurnimo ah oo shalay aroortii ka dhacay magaalada baardheere kaasi oo lagu beegsaday guri ay ku shirayeen madax iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka weerar duqeyn ah ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka buuligaduud ee duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ee jooga baarka ayaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka multaqo ballaaran oo lagu soo dhoweynayo howlgallada mujaahidiinta al-shabaab ee sii xoogeystay ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud bulshada magaalada saakowa ee jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey barnaamijkii dhowaan idaacadda alfurqaan soo gebagabaysay ee looga hadlayay fisqiga iyo fasahaadka kusii badanaya magaalada muqdisho waxaa halkoodii ka sii socda kulamadii uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada shabeellaha hoose u qabtay haweenka iyo dhallinyarada ku nool kuunye barow u diyaargarooba qodobadaas oo dhammaystiran الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar toos ah ku qaaday saldhigga degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ku saabsan weerar duqeyn ah oo lagu qaaday askarta jubbaland ee ku sugan deegaanka buulagaduud ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saakay weeraro ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala gobolada banaadir iyo jubbooyinka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday saldhigga degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan qaybo ka mid a dhismaha saldhigga degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ayaa burburay halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray ciidamadii dowladda federaalka ee xala lagu weeraray saldhigga degmada wardhiigley waxaana dagaalkaas xala laga dareemay qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho dhanka jubbooyinka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tiro madaafiica ku garaacay xero ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka buula guduud oo hoostaga magaalada kismaayo tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xerada ay ciidamadan halkaas kaga sugnaayeen ma ahan markii ugu horreysay oo guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaacaan ciidamada ku sugan deegaanka buulaguduud ee duleedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland ee aagaas ku yaala shalay ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tiro madaafiica ku garaaceen ciidamo ku sugnaa deegaanka baarka kuwaas oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland waxaana duqayntii shalay ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland halka laba kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ay gubteen qaybo ka mid a xerada jasaaka allaahu khayran haashim cabdinaasir wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa war ka soo saartay weerar nafurnimo ah oo shalay aroortii ka dhacay magaalada baardheere kaasi oo lagu beegsaday guri ay ku shirayeen madax iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abuturaab oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo shalay ka dhacay bartamaha baar dheere oo lagu beegsaday saraakiil shisheeye kalkaal ah oo weligood camiil u ahaa shisheeyaha gaar ahaan xabashida etoobiya waaliga ayaa isdul istaagay waxa ay ahaayeen saraakiisha la beegsaday iyo waxa ka socday guriga ay istishaadiyadu dumisay nimankan sidaan wada ognahay waa niman shacaba la dirida nimankan gaalada ama si guudba bariga africa ama soomaaliya waxaa ka socda firaax ama loolan ama hardan yani u dhexeeya xaqa iyo baadilka iyo isaga ahunba dagaalkani daba socday ama istishaadin ay daba socotay nimankanina waxay ahayd niman waaweyn oo madaxiyo weyn ah oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ragta ay ku xisaabtamaan ah mujaahidiintuna in badan ay tarabus ugu jireen oo ay sugayeen ayay ahaayeen nimankan ayay ahaayeen waa niman saraakiila sidaas darteeda nimanka iyaga ah baa la galay waxayna meesha u fadhiyeen waxay ahayd yacni dagaal baa socday dagaalkaa isaga ah ayay waxa weeye mujaahidiinta ay u maleegayeen makri ay doonayeen inay magaranaysaa ku soo qaadaan yacni wilaayaadka islaamiga meesha marka ay handhow bay yimaadeen taasay marka ku hayeen meesha oo ay u fadhiyeen oo lagu maleegaya waana shahaado la diri nimo waaweyn oo shahaado la dirida oo uu ka mid yahay indokoray uu ka mid yahay yani inabuula gareed yani raggaas ayay ahaayeen nimanka meesha joogay khasaaraha howlgalka ka dhashay ayuu faahfaahiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado khasaaruhu wuu badan yahay ilaahay subxaana watacaalana ku maadsan ilaahayna ha u siyaadiyo subxaana watacaala hana ku asiibo iyaga iyo inta ka dambaysaba yani khasaaruhu naf iyo maal ayuu lahaa xagga nafta haddaan ku horumarno saddex iyo toban ayaa ku baktiday meeshaas oo saraakiil iyo askar ba isugu jirta dhaawacuna labaataneeye ayuu marayaa inta kaloo aan la ogeynna way iska tiro badan yihiin gurigii isaga ahaa ee cadowgu u fadhiyey ee la beegsadayna waa burburay oo damaar ayuu noqday dhammaantiisna waa burburay ilaa haddana cagafyadu way ku jiraan oo way godayaan waxaa laga yaabaa bakti hor leh iyo iyo dhaawac hor leh yacni inay halkaa ka soo baxaanna waa iska dhici kartaa wixii gaadid yaallay iyo wixii agab yaallayna halkaa way ku burbureen naf iyo maalba marka meeshaa way ku halaagsameen oo ilaahay subxaana watacaala cadowgiisa waa ku naafeeyey si kastaba ha aatee camaliyadda nafhurnimo ee shalay aroortii lagula jarmaaday bartamaha baar dheere ayaa waxaa ku dhintay saddex iyo toban ruux oo u badnaa askarta ilaalada iyo istaafka u ah saraakiisha la weeraray saraakiisha ku dhaawacmay howlgalkaas waxaa ka mid ah cabdirashiid janan oo ah dagaal ooge horay wasiirka amniga kaga soo noqday jubbaland kaas oo dhaawac uu ka soo gaaray dhanka madaxa laakiin xaaladdooda caafimaad waxaa laga deerinayaa gudoomiyaha gobolka gado axmed buulo garaad canjeex kaas oo dhaawac culus uu soo gaaray iyo maxamed dheere oo ahaa mas-uulka ciidanka dhibowga oo isna dhaawac culus uu soo gaaray sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxa ay muujinayaan burbur lixaad leh oo soo gaaray xarunta la weeraray si aan wax badan looga ogaan khasaaraha rasmiga ah ayay xabashida etoobiya iyo saraakiisha ku sugan baar dheere waxa ay shalay jareen isgaarsiinta walow mar dambe lasoo fasaxay multaqo ballaaran oo lagu soo dhoweynaya howlgallada mujaahidiinta al-shabaab ee sii xoogaystay ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas faahfaahinaya iyadoo ay soo badanayaan magaalooyinka laga soo dhoweynayo weerarkii dhoween lagu laayay ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee ka dhacay deegaanka janaayo cabdullahi dulaati magaalada kismaayo ayaa kulamadii ugu dambeeyey ee arrintaa lagu boogaadinayo midkood waxa uu ka dhacay magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud bulshada deegaanka ayaa waxa ay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin guulihii ay gaareen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo jabka soo wajahay ciidankii duulaanka ku ahaa walaayada islaamiga ee jubbooyinka islamarkaana doonayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka nabadana cabdikariin muuse casir ayaa dadka muslimiinta waxa uu xasuusiyey in loo baahan yahay inay badiyaan ducada si allah uu inoogu gargaaro wuxuu baaqu diray shisheeyaha iyo maamulada la shaqaynaya ee asigu uu dhistay islamarkaasina danihiisa uun ka shaqaynaya marka waxaa la rabaa inaan ducada aan badinno gaalada waxaan ugu baaqaa haddee waad u jeedin waxa maalin walba idinku dhacaya waxaan leenahay gaalooy dalkaa nooga guura diinteenna islaamka ayaan maaragtay xor u nahay adinka laydin weydiisan maa ilaahay subxaanahu watacaalaan ciid ah dalkan lagu caabudaa diinta ilaahayaana lagu dhaqaa ummadaas marka waxaan idin leenahay dalkaa nooga guura oo ka baxa haddii aad ka bixi diidaanna waxaad ogaatiin jannaay cabdulla waxa ka dhacay iyo wixii ka horreeyey ayaa idinku dhacaysa insha allah waxaanan weydiisanaynaa allah inaan hal xabba alla idinka reebino hubka aad maaragta aad wadatiin iyo waxaad dad keenteenba insha allahu gacanta mujaahidiinta ilaahay inuu geliyo oo maaragtay ilaahay idinku ciqaabo intaas ayaan weydiisanaynaa waa idinla talinaynaa hadda intaadan baabi'ina oo dayuurada aad raacdiin aad u aadan waayina dalka ka baxa ayaan idin leenahay kulankan lagu bogaadinayay jabkii dowladda federaalk iyo jubbaland lagu gaarsiiyey deegaanka jannaay cabdalle dadka lagu casuumay waxaa ka mid ahaa nabadan cabdulaahi cali caraay oo ah nabadoonka beesha wersangeli oo afgaal ka tirsan ragaa u diyaarsan insha allahu tacaala annagu markan waxaan leenahay oo maanta mataqaana halkan ka bogaadinaynaa dadkaas mataqaanaa soomaaliya ee ku baaba'aya baadilka ee jahanamo u socda inay ka joogsadaan oy ka sikadaan gaalada maanta soo duusha baybalka iyo bakhtiga safrihaysa inayna qaadan warkooda oo ugu gafuur weyn xasan gurguurte iyo wixii lamida iyo wixiiba mataqaanaa ee madaxweyne gobollada isku sheegay sida kuwa doqontaha oo cali diin laawiye ay ka mid yihiin ha ka fogaadaanaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay hau toobad keenaano hadday tooba keena waayaan insha allahu raga u diyaarsan ayagoo mataqaanaa maanta baktigooda la jiidayo insha allahu tacaala ilaahay haddana waa la arkay meelo badan baa lagu gumaaday ilaahay baa ku gumaaday ilaahay baa mataqaanaa annagu xabaddan ku ridaynaa ilaahayna mataqaanaa asaga ayaa mataqaanaa madfacay kor ka soo ridayaan xabadda mid ka xanuun badan uga dhiga insha allahu tacaala abwaantaha ku macalin ciise oo ku caanbaxay curinta suugaanta jihaadiga ah ayaa halkaas gabay bulshada kheyrogeliyay ka tiriyey
bangaraafyadanaba indhaha looga bixinaye watay isboorqaadhayeen beri horatoode diyaarada habowleynayaan soo bandhigayeene bisada waxaa looga dhigay mehe banaaneede balcad galcaaday waxay uga balweyn buuciyo kale galcaaday waxay uga balweyn buuciyo kaliya bangaraafyadanabay maxabuurta idin saaray bakhti quutiyaalow maxabiirka idin siiyey gaalada maxow baalgasheen ee babaara weysay muslimiinta xaad uga baxdeen xaqaa ku baalgaysa bamba kuguma tuureen rijaal gaal bursaanaysaaho bilaa waa intay soo baxshaan kuma bireeyeen
bulshada kulanka ka qayb gashay ayaa isku raacay in loo baahan yahi lasii labajibaaro lana sii dardargeliyo howlgallada ay wadaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee qorshahoodu yahay in dalka laga sifeeyo shisheeyaha soo duulay iyo maamulada iyo ciidamada uu dhistay askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ee jooga baarka ayaa lagu soo bandhigay degmada jamaam ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa faahfaahinaya weeraradii waaweynaa ee xasmiinta ahaa ee ka dhacay janaa cabdalle iyo baarka oo halkaas ay ku la-deen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo kuwa federaalka kadib ayaa waxaa isa soo dhiibay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland isagoona lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waraysi uu bixiyey askarigan ayuu sheegay inuu isaga soo tagay sababaha ugu soo tagay inay tahay inuu asiga go-aansaday dhanka kale wuxuu ka waramay dagaalkii ka dhacay janaac cabdalle uuna indhihiisa saaray meydad soddon iyo laba ah oo lagu aasayo xawaalwadareed isaga ayaa sharaxaya qaabku ugu soo baxay iyo waxaa ku kalifay adeer magaceyga waa mayow maxamuud nuuriin shaqadaada maxay ahayd ciidanka baarasanguune kasmaayaa leega soo wada baarkaa lee keene uraa lee dhiib tabar ma galan an wax meel lagu sheegayo ma arkin shughul walaalem ana adeerow ama leh uraa leegu dhiiba ilaa hadda waa ku jira goorma ayaad ku biirtay ciidankan ada bisha afaraad oo labaatan lix taariikhda labaatan lix hadda afar bilood iyo aday hoogo malaag soo wareegid ha afar bilood kaliya ka tirsanaa maa adeer horta adduunyada isqalad waa dhacaa moogtaa meeshii allaal meeshii shaantaada ilaah geehayna horta waa tagay isqaladkaasaa dhac haddana aqligayga waa hiisaabtan waa hiisaabtan waa fiirisaan walaalo meehan an iyo qalbigayga leesaan haddaa ku dhimid diin la-aantan dhibaatadan haddaa ku dhimid adduunyada bir dhimashada maalintan nolol le waaye askaaga soo taga kadib waxa uu yidhi kadib waa soo baxn kan kismaaya imaan baarkaa laleekeen kuwa aadan haas la dhahaa soo wad horta ururkan kan cabdiraxmaan elka asaa la dhahaa ururkii aan ka tirsanayo kii kaloo horjoog u ahan kan sheekh roobla xasan kuus aan wiil faahfaahintaas iyo waxaas wax kulma lee kala baran horta waa leekeena qoraa lee dhiib waxay la sheegaya dhigta lee ka maqlaayo wax tababar ama soo martay alihii waa ka alnabay muslim geelsaa usoo daajinaay oo reer baadii u ah ibarabaa taga waa soo bax intaa ilaahay saanteeda keeni hadda waa waa timid wax hub oo aalad soo goosatay ma jiraan haa quri aakaa lasoo goosada saddex qasnadaa la socdaa booshatii guriga afar ugu ah ka waran dagaalkii birta dheer ka dhacay ciidanka siday u hadalhayaan mooralka ciidanka waa lagu dhammaada waa lagu dhammaada an kaligeyga waxaa arka indhaheyga saara soddon iyo laba qofoo god la gelinayo tubuula guduud ciidamada dowladda federaalka ayaa isaga soo baxaya furimaha dagaalka kadib markii ay ku jabeen furimaha waxaa halkoodii kasii socda kulamadii uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada shabeellaha hoose u qabtay haweenka iyo dhallinyarada ku nool magaalada kuunye barow mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya maalintii shalay waxaan mar kale ka qayb galay kulamadii uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose soo qabanqaabiyey loona qabtay haweenka iyo dhallinyarada kuunye barow waxay ahayd maalinkii saddexaad ee uu kulanka haweenku si habsami leh u socday iyadoona ay soo xaadireen haween fara badan oo aan horay u imaanin maalmihii tegay waxaana looga hadlay laba mowduuc oo muhiim ah midka koowaad ayaa ka hadlayay qofka iyo sida uu ku horumarin karo noloshiisa wuxuuna mowduucan qayb ka yahay mid ka mid ah duruusta ka bixi doonta muntadaha oo ah kayfa tukhadidiina xayaatak mowduuca labaad wuxuu ka hadlayay xuska alle iyo fadliga uu leeyahay waxaana jeedinayay sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimada diinta islaamka marka dikriga ilaahay dhammaan awqaad oo dhan in lala yimaado waa muhiim weliba waxay sii adag tahay muhiimadiisu marka lasoo tooso subaxda hore iyo marka galabkii la gelayo habeen loo la gelayo gelinka hore ee maalinta iyo gelinka hore ee habeenka ama galabtii ayaa aada iyo aad oo muhiim u yahay dikrigu lidaalika wasabbixuuhu bukratan wa asiila taa waxay caddayn marka ahmiyatu dikri illaahi caza wajalla fi hadihi alawqaat in aroorta hore iyo subaxda hore adkaaru sabaax waxa loo yaqaano inaan la iloobin iyo adkaaru almasaa qofkana waa xisni bay u yihiin iyo waardiyo iyo dhufays ayay u noqonayaan iyo haddee ajir waaweyn kulanka dumarka oo xilligiisu yahay galabkii ayaa waxaa markii uu dhammaaday ka hadlay qaar ka mid a haweenkii soo xaadiray iyagoo soo gudbiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay duruusta maanta qaadanay inuusan ka zuulin carabkaada dikriga allah taasna in badan shaydaanka ayaa nagala dagaalamo markasta wuuna mashquuliyaa waxaa la rabaa marka inaan dikri ilaahay ku dadaalno aan xusuusta alle aan badino markasta aan shaqada haysano markasta ilmaha xitaa markii aan habaarayno inaan u bedelno aan dhahno aan u duceyno aan adkaarta markasta aan badanaa loo baahanya mid wuxuu ahay tadwiir sida nafta loo hormariyo midka dambena wuxuu ahay dikriga ilaahay dikriga ilaahay nafta ayaa ku xasasha quluubta ayaa ku xasasha ku degta faa'iidooyinkiisana lama soo koobi karo kitaabkaa lagu sheegay sunnada nabigaa lagu sheegay waxay ahayd naftaada inaad horumariso iyo dikriga ilaahay inaad mar walba afkaa ku hayso
dhanka kale madashii dhallinyarada oo gashay habeenkii saddexaad ayaan xalay ka qayb galnay waxaana looga hadlay mowduuc la xiriira dowrka ay dhallinyaradu ku leeyihiin bulshada muslimiinta dhallinyarada ayaa dhankooda mowduucan fikirkooda ku darsanayay ayadoona ay jirtay in mararka qaar muuqaallo kulanka qayb ka ahaa ay daawanayeen kulamadan ayaa sii jiri doona maalmaha soo socda waxaana maanta loo madlan yahay in maalinkii afraad ay halkooda ka sii socdaan warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan bulshada magaalada saako ee jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey barnaamijkii dhowaan idaacadda alfurqaan soo gabagabaysay ee looga hadlayay fisqiga iyo fasahaadka kusii badanaya magaalada muqdisho maxamed muudiye wa muslim ayaa faahfaahinaya
dadka ku dhaqan degmada saakow ayaa xalay barnaamijka dhuuxa waraysyada dareenkoodii uga hadleen shantii qaybood ee barnaamijkii looga hadlayey ciribtirka muqaadaraadka iyo cayaalweeraha muqdisho oo ka baxayey idaacadda alfurqaan daroogada iyo faaxshadani ku habsatay magaalada muqdisho ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab go'aan ka soo saartay sidii ummadda looga qaban lahaa fidnada ay wadaan dadka ka ganacsada daroogada iyo cayaal weerada bulshada dhibaatada fara badan ku haya haddaba waa kuwan dadkii dareenkoodii ka warbixinaya magacayga waa cabdiraxmaan abu muscab barnaamijkan barnaamij aad u qurux badan oo aad aan wada sugaynay uu ahaa si wanaagsan oo aad u qurux badan ay u soo diyaarisay ayaa idaacadda alfurqaan aad baan oga helnay barnaamijka asaga ah waan oga mahdinaynaa idaacadda iyo dhammaan shaqaalaheeda sida quruxda badan ay barnaamijkan usoo daadiyeen ciyaal weero fasahaad weyn bay waddan ka geysteen gaar ahaan muqdisho fasahaad aad weyn bay ka geysteen ayaga iyo daroogada haba sii kala darnaadon ciyaal weeradu naftirkooda waxa weeye ayagaba daroogada waddanka soo geliyo ciyaal weera lagu leeyahy ciyaal maano rag waaweyn baa ku jira qaarkood waxaan maqlaynay inay xataa xildhibaano leeyihiin oo abaabulahayeen barnaamijkan xarakada xilli loo baahnaabay barnaamijkan ay gacan u qaaday waxa weeye iyadoo muqdisho lagu kala tegey oo dadkii masaajidada ay soo aadi layihiin gabdhuhu ay soo doonan layihiin caanihii ciddi qofka baniaadanka waxyaabaha oo oo loo ilaalinayo shantii ay kamid tahay in maalkiisa la ilaaliyo erdigiisa la ilaaliyo oo diintiisa la ilaaliyo maalkiisa la ilaaliyo dooro fasahaadna lagu samaynin aada loogu bogay barnaamijyadaasi waana soo daahay in yowlikeena way ahayd taasaasaan leeyahay barnaamijkaasi hataa in lagu soo celiyo waan codsanaynaa barnaamij fiican buu ahaa horta munkarka in la zuuliyo oo wanaagana la faro oo nin walbo muslina horta wuu saaran yahay arrintaas arrin mar hore loo baahnaa oo ummadda islaamka ah ku fiican oo dhaqan xun oo la suulinahaya ah weeye qof kasta oo muslin ah oo ilaahay ka baqayana arrintaas inuu ku raalli noqdo weeye qof nebigu calayhi salaatu wasalaam munkarka ha la suuliyuu yidhi ama awood ha lagu suuliyo haddaad awoodaan ama carab ha lagu suuliyo ama qalbiga ka naca marka waxaa weeye awood maanta wax lagu suuliyo waa leenahay ilaahay baana siiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa go'aansatay in meel kasta lagu iibinayo daroogada gebi ahaan cagta la mariyo warkii subaxnimo oo saaka iyo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa